Wasiirka Wasaaradda Duulista iyo Hawada Somalilan Fuaad Axmed Nuur ayaa magaalada Hargeysa tababar uga furay agaasimo waaxeedyada iyo maamulayaasha garoomada ee Somalilan. Tababarkan ayaa lagu baran doonaa muddada uu socdo kobcinta hogaaminta iyo dejinta qorshaha waxaana tababarka bixinaya hay-adda Sooma. Cabdishakuur Saleebaan oo ka mid macallimiinta bixinaya tababarkan ayaa ka waramaya ujeedkiisa.
maanta waxa uu daaran yahay uun sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadaha hogaamineed iyo laysulana wadaagi lahaa fikrado kala duwan iyo hawl abuurro kala duwan oo dunida kale u shaqeeyey aynu aviation sectorkeennana kor ugu qaadi lahay haddii aviation sectorka etoobiya uu yahay geedweyga africa haddii ka kenya yahay ka east africa maanta waxaynu halkan seeska u dhigaynaa sidii aynu iskaga kaashan lahay aviation sectorkeennuna muxuu noqon doonaa maxay somaliland lagu baran karaa maxaa cigaal international airport sidee buu noqon karaa wasiir fu-aad ayaa arrintan nagala soo xidhiidhay noona cugtay inaanu maanta tababarkan idiin fulino aad iyo aad ayaanu isaga ugu mahad celinaynaa iyo hogaamintiisa ahba inuu gartay in loo baahan yahay in aviation sectorkeennu sida uu maanta yahay kor looga qaado wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada somalilan fuaad axmed nuur ayaa sheegay in tababarkani yahay sidii loo horumarin lahaa howlaha garoomada diyaaradaha iyadoo objectifeka tababarkeennu yahay sidii aynu isula eegi lahayn diyaarinta qorshaha horumarinta wasaaradda duulista ee aynu ku hogaamin doonno mustaqbalka dhow qodobka labaad ee aynu doonayno inuu tababarkeenani kasoo ay ka soo baxdo ama aynu ka faa'iidno waxa weeyaan sidii aynu shaqadeenna ama howl maalmeedkeenna uga dhigi lahayn mid u adeegaya ujeedooyinka wasaaraddu ay leedahay ama noqonaysa aligning management efforts with long term organizational goals tababarkan loo qabtay agaasimo waaxeedyada iyo maamulayaasha garoomada diyaaradaha ee somalilan ayaa wax badan ka bedeli doona shaqooyinka ay ka qabtaan garoomada